Dowladda Swiss-ka waxay caawisaa dadka qaxootiga oo waddankooda raba inay ku noqdaan. Dadkaas waxay noqon karaan dad oo sharciga waddanka loo diiday mise dad oo dhahay annagaa rabno dalkii hooyo inaan ku noqono. Waxaan nahay annaga xafiis oo la taliyo. Waxaan la talinaa dadka oo waddanka hooyo rabaan inay ku noqdaan oo Swiss-ka ka tagayaan. Marmar waxaa jiro dad oo waddanka Swiss-ka rabaan inay ka tagaan si ay dalka hooyo u noqdaan. Sababtaas waxaan rabnaa inaan kaa caawino saa waddankaaga markaa ku noqotid dhibaato kaa soo gaarin. Waan fahamsannahay haddaad waddanka ku noqotid inay dhibaato kaa soo gaarayso iyo su'aal badan qabtid. Maxaan annaga sameynaa? Hadduu hal qof dhaho waddankii hooyo aan rabaa inaan ku noqdo, horta ballanaa u qabanaynaa. Ballantaaseeto waxaan weydiinaynaa maxaa u baahan tahay mise intee kaa caawin karnaa dalka hooyo haddaad ku noqotid. Dadka badanaa waxay waxay sheegtaan inay waddankii shaqo la'aan hayso. Dadkaas shaqo la'aanta hayso, dowladda Swiss-ka lacaga ay ka caawin karaan si ay tukaan yar u furan karaan. Marmar laakiin xataa dadka waxbarato ay rabaan. Sababtaaseeto waxbaritaanka waan kaa caawin karnaa. Dadka caafimaadka dhibaato ka soo gaara, dadkaas waxaa laga caawin karaa waddankaaga haddaad ka noqotid si aad takhtar u tagi kartid mise daawadaada waa lagaa bixin karaa. Haddaad u baahan tahay in qof ku raaco dalkaaga hooyada markaa ku noqonaysid xataa, qof ku raaco waa laguu keeni karaa. Dadkii rabo waddanka dalkii hooyo inay ku noqdaan eeraboorka waxaa laga siinayaa kun Swiss oo faran oo kaash ah dadka siddeed iyo toban sano ka weyn. Dadkii qaangaarin oo ilmaha ah shan boqol ah la siinaa. Markaas adiga haddaad rabtid xafiiskeenna la taliyaasha inaa ballan ka qabsatid, qof turjumaan aa laguu qaban doonaa. Kadib waa noo sheegi kartaa waxaa u baahan tahay iyo dhinaca kaa caawin karno. Hadda waxaa ku tusaynaa video oo dhowr qof waddanka ku noqda oo wax ka dhista. Si fiicana u fahmaynaa inay dalkii haddii lagu noqdo dhibaato tahay. Sababtaasaa rabnaa si fiican inaan kaa caawino.